أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusaaka idiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah muasasada alkataab ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu sheekh cali maxamuud raage ka jeediyey xafladda qalijibinta dufcada koowaad ee akaademiyada sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah howlgalla kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waali wilaad saamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixiyay xaaladda magaalada beriire ay dhowaanaysa iga carareen maleeshiyaadka murtadiinta xog dheeraad ayaa laga helayaa iskahorimaad maleeshiyaadka wadatirsan murtadiinta ku dhex maray degmada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya multaqa ballaarn oo lagu bogaadinayay futuuxaadka degmooyinka iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wlaasaamiga ee galgaduud haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wlaasaamiga ee gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas munaasabad gabagaba u aheyd fatarada koowaad ee waxbarashada macadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka al ansaar ee wlaasaamiga ee bakool
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا wargelin muhiima guddiga tartanka ramadaanka ah ee idaacadda islaamiga andalus ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxa uu ku wargelinayaa dhammaan tartamayaashii tartanka ka qayb galay iyo dhegaystayaasha in caawa oo habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha ramadaan wuu soo bixi doono barnaamijkii gebagabada ahaa ee tartan aqooneedka haddaba barnaamijkan waxa uu soo geli doonaa wakhtigii tartanka uu soo geli jiray ee saddex saac iyo bar mar kale waxaa la ogeysiinayaa dadweynaha inay u diyaargaroobaan dhegaysigiisa insha allah wabilaahi towfiiq
لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa subaxnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan muasasada alkataab ayaa baahisay kelimad muhiima uu sheekh cali maxamuud raage ka jeediyey xafladda qalijibinta dufcada koowaad ee akaademiyada sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen ismaaciil islaad gulid kelimadan ayuu sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ka jeediyey xaflad lagu soo xidhayay qalinjibinta dufcaddii koowaad ee ka soo baxday akademiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah ugu horrayntii muuqaalkan ayaa lagu soo qaatay duqeymo diyaaradaha saliibiyiinta itoobiya ay ka geysteen dhowaan magaalooyinka jilib ceelbacad iyo galcad halkaasi oo dad shacab ay ku laayeen
كم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني فرحت أسأل هل ضمته أسماع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم intaasi kadib afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay waxaana ugu horrayntii sheekhu si faahfaahsan uga hadlay jabkii iyo fashilkii ku dhacay murtadiinta kadib markii muddo saddex sano ka hor ay duulaan ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga iyo duulaankaasi kadib guulaha allah uu siiyey geesiyada mujaahidiinta waxaan u malaynaa maalintii xasan gurgur dadka ku dhawaaqay ulaa waa kalluun biyihii ka gureen shan bilood ugu qaadan mayso waa soo afjaraynaa mujaahidiinta waxay dhaheen nihu adigana de waxaad noo ballan qaadaysaa ilahayna noo ballan qaaday adigu waad dhaaratay marka waxa weeye dhaartaada ha noo joogto labada wacdid kii run noqdaan fiirinaynaa marka inka ilaahay run noqdayo in kaada iyo maraykan midku kuu sheegay uu run noqdo yaanu fiirin doonaa maanta oo ramadaan la joogo een maxaa la yidhaahdaa taariikhda hijriguna ay tahay kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix miilaad haddii la yidhahna labada kun iyo shan iyo labaatan may maxaa ka dhiman waxaa ka dhiman abriil bis saddex sano marka intee la joogaa marka saddex sano maanta waxay maraysaa falilah alxamdu subxaanahu wa tacaala in dhulkii shalaa uu isku soo jiiday ee ku soo ordeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiguna ay kor ka wadeen saakin uu gacanta mujaahidiinta ku jiro allahu akbar saakin uu gacanta mujaahidiinta uu ku jiro intiisii badnayd meelo yaryar ay weli ku hareenna insha allahu tacaala saacadaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno iyo maalmaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno subxana wa tacaala inay gacantooda ka bixi doonaan meelo horay aysan ugu tashanaynin in waxa weye maxaa lahaa mujaahidiintu ay dhaqsaan ku soo gaareenna la gaaray oo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa balcad iyo muqdisho inta udhexaysa oo waxaad ogtiin maalmo ka hor mujaahidiintu waxay kamiin ka galeen meesha la yidhaha caliyaalo iyo garas bintow iyo waxa weye waa dhulka udhexeeyey maxaa la yidhahdaa balcad iyo suuqa xoolaha udhexeeyo wey halkaasay maraysaa waxay maraysaa maanta inaan garoonka saacadda idinla hadlayo garoonka muqdisho in diyaaradihii turkiga ay ku soo degi lahaayeen ka carareen allahu akbar allahu akbar kuwii qatar ay soo degi laayihiin kuwii imaaraadka ay maal laayihiin maraykankii uu dadkiisa la cararayo uu leeyahay muqdisho amni maana ka cararno waxay maraysaa ciidamadii riddada saraakiishoodii mujrimiinta haday ee xamar ku dhakanaa lasoo bixin la'aa si loo dila la waayey in allah subxaanahu wa tacaala uu soo bixiyey bucaadkii shabeellada dhex ay yimideen iyo galguduud ilaahay subxaana wa tacaala uu xasuuqo baabi'iyey allahu akbar mujrimiinta ugu waaweynaa maantay inay baabi'een maanta ciidanka riddada inuu la'yahay saraakiil hogaamisa ilaahayna uu gacanta mujaahidiinta ku halaajiyey ilahay qur'anka wuxuu tiri wayamkuruuna wayamkuru allahu wallaahu khayru lmaakiriin balaayay ooga maxay ahday abaabulayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraan ay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wataala waa baabi'een ciidamadii murtadiinta ee turki lagu soo dhisay kuwa eritrea lagu soo dhisay kuwa waxaa weeye maxaa la dhahaa masar lagu soo dhisay kuwii maraykan dhisay maanta murtadiin waxay la'yihiin hal urur oo maanta dagaal gashaan waa la'yihiin urur waaxid hal urur maanta oo dagaal ay geliyaan oo isku toosan maanta gacantooda kuma jiro ilaah umad celinaya subxaana wa tacaala jalla wacala maanta marka kifadu dhinaca mujaahidiinta jirtaa saddex sano kadib marka horena shan biloodana loo qabtay shan bilood ayaana loo qabtay ilahay baan ku mahadinaya subxana wa tacaala laysa biquwatina walaa bixeelat- bixiilatina lilahi waxda faqad sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed isagoo sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku cibro qaataan dhibaatada ay kala kulmeen dowladda riddada ee xasan gurgurte inta ay jirtay haddaa inta kaga gudma waxaan rabaa marka kelmad yaroo gaaban ummadda soomaaliyeed inaan dhaho in maalin kasta murtad cadow shaqaysta ah oo waxa weeye gaaladu ay soo tababarata korka laydinka saaro idinkuna aad ogolaataan wixii aad ka macaashteen waa aragteen inay maraysa maantay waxa weeye ganacsadadii soomaaliyeed inay muqdisho qaxaan iyagoo ka cararayo qaadila boobka iyo dhaca xasan bahar uu ku wado waxaad goobjoog u tihiin umulihii iyo salaamihii masaakiin tahay habeenkii loo keeno cagaf cagaf in guryaha lagu duminayo waxaad markhaati ka tihiin dalkii oo dhan in la beeciyey oo gaalo laga iibiyey qaar turki la siiyo baddi inteedi badneed qaar xabashi loo gooyo baddi ka mida berrigii la siiyo maanta la yidhaahdo xabashi waxay u fasaxan tahay dadka soomaaliyed inay layso I- iclaamka laga sheego oo leela xabashi waxaa loo fasaxay inay dadka soomaaliyeed ay laysaan loo fasaxay diyaaradahooda waa fasaxnay halaaya dadka soomaaliyeed waxaa ceel baraf iyo biyocadde iyo waxa weeye ee gubaaya maanta yaa waay amxaaro gaalo ah turki oo danihiisa bis ka fikiraya in la yidhahdo soomaaliyeed oo u fasaxan yahay hallaayo maraykan in la yidhaahdo ilmo iyo naaga intuu laaya yidhahdo wuxuu laayey al-shabaab buu laayay la yidhahdo idan dadka soomaaliyed waxaan leeyahay dadka dantiina ka shaqaynaya duruuftiina ay dhibayso waa waxaa weeye wiilasha yararka ah ee diintooda difaaceeda duurku gal waxay ka naxayaan wallahi iga inaysan jirinin wax cidda dhibaatadeedu ay dhibayso waa wiilasha bis dhasheen waxaan leeyahay baraaruga oo kakaca intii lagu dullayn lahay adoo nool wiilashaada garabso oo gacal u noqo qaar ahaan reer muqdisho sidan isu dhaama dadnimo maaha sidan soo maqli wiilal yar yaa ku mudaharaaday maxaa leeyahay abi axmed markii la geeyey xeebta liido ilaa meeshuu rabo waaye iyo xoogaa yar ku mudaharaadeen waa la laayay maxaa loo dilaa abidirta loo dila qaybaha dambe ee kelimadda sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayuu sidoo kale baaq toobadkeena ugu diray maleeshiyaadka riddada ee weli safka cadowga ku jira kuwaasi oo la dagaalamaya shareecada islaamka ugu dambayn nimanka dhallinyarada ah ee gaalada iyo murtadiintu waxaan macnaha leh ay ku soo sireen ee daadsan bucaadka shabeellada dhexe iyo galguudii hiiraan daadsan waxaan leenaha weli niman yahow waxbaa idin laaban nafti aadin ku jirta inta hartay inteed waa tagtay waxaan leenaha safka cadowga isaga soo baxa sidii kuwa idinka horreeyey oo isaga soo baxay laydin- loo karaamaya laydin karaamayn dhib la kulmi maysaan insha allahu tacaala isaga soo baxa oo halal uga soo baxa oo waxa weeye hori hori uga soo baxa oo guuto guuto uga soo baxa idinkoo isla socotaan oo horin haddaad timaadaan insha allah dhib arki maysaan waxaan dhihi lahayn marka nima yahow waa idin danqanaynaa weli wax isku fala oo waxa weeye wax yar haddaad xamaalatood gaarigacan qaadato aad heli karto naftaad ha dhaafin ha dhaafsan ugu dambayntii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee la dagaalamaya cadowga allah isagoona ugu hambaliyeeyey guulaha waaweyn ee allah uu siiyey si guud waxaan rabaa halkan inaan salaan iyo bogaadin aan uga diro dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ku sugan thakriga bariga afrika ee runtii u babac dhigay xamladii gaalada iyo gaala raacu ay soo abaabuleen saddex sano kadibna waxa weeye meeshoodii ku celiyey noqday qodax dhuunta kaga taagan gaala iyo damceed ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina ilahay idin aha aqbalo subxaana wa tacaala nafurnimadiinna ala ilahay haba aqbalo subxaana wa tacaala kuwiinii shahiiday ilaahay subxaana wa tacaala fardoos alcalaa ha geeyo kuwa dhaawaca allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo oo ha caafiyo kuwa gacanta cadowga naga galayna ilahay nooga soo daayo subxaana wa tacaala laakiin ikhwaani insha allahu taariikhda idin xusi doonta idinkii kuwa lamidkaahe islaamka iyo muqadasaadka di- mu- muqadasaadkiisa difaaca ilaahayna ma iloobayo insha allahu tacaala annaguna ma iloobayno muslimiintuna ma iloobayaan biidnillah tabaaraka wa tacaala howlgalla kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka gobolka mandheer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh barow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari taawa waxaana halaagsamay askartii kufaarta kenyaatiga ee la soctay gaariga taawa ee qaraxa lagu burburiyey waaliga walaah saamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey xaalada guud ee magaalada bariira oo dhowaan ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxamed sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayadda islaamiga shabeellaha hoose ayaa isaga oo ku sugan fariisimihii iyo difaacyadii ay isaga carreen maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka bariire waraysi siiyey idaacadda islaamiga andalus shiikha ayaa ugu horreyn sheegay in deegaanka uu ka muuqdo burburkii ay kaga tageen maleeshiyadii murtadiinta ee deegaanka ka cararay wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyadii deegaanka dib u dhacaas u horseeday uu allaah jebiyey heer ay awoodi waayeen inay la baxsadaan agabyadoodii kuwaasi oo loo fasaxay dadka deegaanka si ay uga faa'iidaystaan maanta waxaan taagannahay aan ku dhex sugannahay xaladii cadowga ilaahi subxaana wa tacaala uu deganaa deegaanka bariire ee duleedka degmada afguhye meeshaasuu cadowga iskaga cararay iyadoona mogtahay dagaal aan mogtahay uusan ka dhicin ayuu cadowga si mogtahay uu cabsi ah iyo argagax uu iskaga cararay maantana dee xerada ayaa ujeedaan oo dhex taagannahay dadka muslimiinta waxay xerada meel kasta ka soo gelaayo dadkana xerada waa loo fasaxay inay mogta wixii ay qaadan karaan ay ka qaataan alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala ugu mahadnaqeynaa cadowgaas jebiyey marka waa dee farxad iyo maanta reereen waaye ilaahi subxaana wa tacaala jabkaas cadowga u gaarsiiyey allaha waxawayaan si raaciyo ilaahi subxaana wa tacaala cadowgaas ummadda dhibaatada badan u geystay iyo deegaankan baabi'iyey kolley dabcan suuradda ay hadda u taallo deegaanka u jeedaan iyo qaabka mugta baaba uga muuqdo iyo nadaafadarada ka muuqato iyo culeyska dadka haystay iyo farxad dadka ka muuqato oo arkaysaan maanta alxamdulilah ilahi subxaana wa tacaala arrintaas ugu mahadnaqaynaa walaalaha howshaas insha allah tacaala waa ugu mayna ilahi subxaana wa tacaala iyaga miisaanka xasanaadka allah u saaro xataa waxyaalaha mugta laaliya waxaa ka mid ah agabkoodii iyo rasaastoodii ay ku dagaalamayeen xeraday ugu tegeen waxay la baxsadeen keliya qoryahoodii ay la baxsadeen keliya hadda u jeedaan xerada see u taalla iyo dadka mugtahay si ay wax mugtahay ugu gurnaayaan qalabkooda iyo agabkooda waa loo jeedaa marka ilaahi subxaana wa tacaala ku mahadsan cadowgaas jebiyey sheekh cabdisamad ayaa dhanka kale dadka muslimiinta ah ku baraarujiyey inay nasriga iyo guusha allah subxaanahu wa tacaala uga mahadceliyaan sidoo kalena ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro cadowga ee la doonayo in xukunka shareecada islaamka lagu gaarsiiyo dadka muslimiinta ah marka ilaahi subxaana wa tacaala cadowgaas waxawayaan jebiyey awdheyla ku jebiyey sabiid ku jebiyey maantana waxaweyaan ka dulqaaday ee, deegaanka beriire inay mugtahay dadka muslimiinta maanta culeyska ay ka dulqaadaan ilahi subhana wataala arrintaas noo sahlay marka waxaa leenahay dadka ilahi subhana wataala u xamdiya oo ilahi waxaweyaan uga mahadnaqa nasrigaas iyo guushaas in dhaxlisiiyaan dadka muslimiinta leenahay tan kale xigta waxaa leenahay dadka muslimiinta maanta hadda cadowgaas maanta waa jaban yahay waa gabal sii dhacay xaqiiqatan ilahi subhana watacaalana naguma imtixaamo waxaan leenahay marka dadka insha allah tacaala inay u diyaargaroowaan cadowgaasi inay iska dhiciyaan oo mugtahay dad iyo diin iyo mugtahay dalba midna aan u tureynin oo arkaysaan waxaa ka jira xamar iyo culayska ka jiro dadka muslimiinta waxaa weeyaan qayllaanta ka yarayso dhulboobka ka socdo diinta ilahi subhana watacaala sharaf ayaa lagu yeeshaa mugtahay dhiig in loo daadiyo diinta ilahi subhana watacaala qofka waxaweyaan wuu ku cizo waaya arrintaan insha allah tacaala ku cizo waan leenahay dadka waxaweyaan arrintaan insha allah tacaala ha ka faa'idaystaan ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku harsan safka cadowga isagoo sheegay in mujaahidiintu si diiran u soo dhoweyn doonaan maleeshiyaadka toobadkeenka ahaa fursadda keliya ee u furan waxa weeyaan waa annaga dee mogtahay ilahi subhana wataala dembi ka galeen in ilahi subhana wataala u soo laabtaan oo islaamnimadooda ay ku soo laabtaan dhibka dadka ay ku hayaan mogtahay ay ka daayaan mabaadi'da gaalada ay xaqiijinayaan ay iska daayaan cadowga ilahi subhana watacaala ee ummadda soomaaliyeed ay u loogaayaan mogtahay inay faraha kala baxaan diintoodana u soo laabtaan dadkooda ay ka mid noqdaan ilahi subhana watacaala waxa weeyaan ay u soo laabtaan intaasaan ugu baaqaynaa fursadaasna way u furan tahay dabcan wilaayadana insha allahu tacaala way soo dhoweynaysaa cidda ka faa'iidaysanaysa arrintaas insha allah tacaala uga baaqaynaa inay ka faa'iidaysato oo ummadta hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo waxay wataanba issoo dhiibaan ee mujaahidiintana waxay diyaar u yihiin inay u lacageeyaan wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa ka mid ah wilaayaadka futuuxaadka ballaaran ka sameynayaan ciidamada mujaahidiinta iyadoona maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay la wareegeen degmo iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan xog dheeraad ayaa laga helayaa iskahorimaad maleeshiyaadka wadatisan riddada ku dhex maray degmada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan dagaalkan waxa uu dhex maray maleeshiyaadka booliska iyo kuwa p s f oo labadaba ka waratirsan maamulka riddada ee puntland iska horimaadkan ayaa geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac kuwaas oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay war ka soo baxay booliska riddada puntland ayay ku sheegeen maleeshiyaadka b s f inay doonayeen inay dhacaan gaari kadibna ay isku dayaan inay kala baxaan magaalada garowe booliska puntland ayaa sheegay in maleeshiyaadka b s f ay rasaas ku bilaabeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka booliska puntland sidaasina uu ku bilowday dagaalka taliska booliska riddada puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka b s f ee dagaal ka bilaabay ayna ku wadaan baaritaano dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay laba askari afar kalena way ku dhaawacmeen wuxuuna qayb ka yahay iska horimaadka dhex mara maleeshiyaadka riddada puntland jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayay futuuxaadka degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wila saamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
multaqa cilmiyadeedka aadka u ballaaran ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galguduud kaas oo lagu booriyey dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ee looga soo horjeedo gaalada iyo maleeshiyaadka dabadhilifka uu hogaamiye xasan gurgurte kuwaasi oo u adeega danaha gaalada caalamka boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta reer galhareeri ayaa ku sugnaa madasha uu ka dhacay multaqaha waxayna ku ilqawoobsadeen aflaanta jihaadiga kuwaas oo soo bandhigay jabka maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey wilaayaadka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo guud ahaanba guulaha mujaahidiinta allah uu siiyey nabadoon cabdulaahi shiikh ayaa dhiirageliyey bulshada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan dadka fursadda xilligani ay haystaan haddaad akhriso waad arkee in ay ka mid tahay faraa'il ka mida faraa'isha in aad gudato la rabo soonkii waan gudannay salaaddiina waan gudannay laakiin jihaadka xaa layidhi jihaad sheegtaa argagixiso wa waxaan rabaa inaan la hadlo ee bulshada reer galhareeri ee wakhti xaaligan ayagu ii igmaday in aan ku hogaamiyo shareecada islaamka qofka haddii aad la hadasho ee aad u sheegto ee mar haddii la yidhaha qaalalaahu waqaal rasuulullah haddii la yidhaah war dambe horta ma laabo leannu ilahi wuxuu leey war aniga hadalkayga hadalka ka dambeeyaed rumaysan doontaane halkee halkee yaallaa ma jiro waayo xaqiiqadu waxaa macquula marka hoggaan baa taha la yidhaahaye waa tiiri maxaan kugu hogaamina shareecada islaamka nugu hogaami shareecada islaamkan kugu hogaamiye haddaan idhaahdo xaya calijihaad haddaan idhaahdo culuwadaad ku halaawi waxaan buu qabin inuusan shabaab ahayn xayta bilowya haddii la yidhaha ka warrama waxaa la yidhi waratiga horeeyaahi wuxuu saanqaadkiisa leeyahaa la yidhi midka dambe haddii marka nabadoonka uu yidhaahdo xaya caljihaad ma ahan ee waxa dadka laga buuxiyey ee aan saxda ahayn ee hadafka qaldan ah hadafka qaldan waxaa ah haddii kutubkan aayadda uu sheegaa aayadda ku taalla hal aayad haddaad beeniso gaala hal aayad oo qur-aanka ka mid ah haddaad beeniso gaala laakiin ee, way jiri kartaa ee, qofka bini'aadankaahu si macduur waa u noqon karyaa ama xanuunaa qaba kara ama waxbaa si noqon kara laakiin waa inuu ictiqaadsan yahay uu iimaan ahaan horta uu iimaansan yahay in ay saxiix tahay reer galhareeri ilaahay haydin barakeeyo ee, waa dadaashiin jihaadka waxa ku jira aad tihiin ee, maal baad ku bixisiin oo naf baad ku bixisiin laakiin waxaa la yidhi waxa ee, jihaadalka loogu dhufanayaa ha sii orod badsho waaye faraska waxa jihaadalka loogu garaaca ha sii orod badsho waa marka inti farta la qaniini lahay oo inti marka jihaadku hadda uu waa khayr yimide oo dalka ka jiro intaad farta qaniini leed oo dhihi leed markii laga saaro waraa bergii gaalada lala dagaalamaya haddaan dagaali lahay intaan dhihi lahay in aan gaaladaas la dagaalamo gaaladana cid shaka uga jiraa ma jirto maanta kadib daawashada isdaaraadka waxaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al'andalus bulshadii goobta ku sugnayd hadda waxaa ii muuqda ee, gaarigii maaragtay ee, suugaahay ee sanay oo laga qaatay meesha la yidhaahdo ee, wasareeri laga qaatay marka alxamdulilaahi aad iyo aadaan uga faraxsannahay in maaragtay ee, madaxyadooda la guro ayagoo odayaala oo da'a ayay maaragtay is- gaalada inay taageeraan meeshaas ugu dhimanayaan dartooda dadka muslimiinta waxaa la gudban marka boqolkiiba boqol ay taageeraan meeshaan waxaa nooga muuqdo mahad allah subxaana wa tacaala laba arrimood baa nooga muuqata addooman ilaahay amarkiisa qaatay oo waxaa weeye ilaahay dartii u jihaaday oo waxaa weeye asbaabtii la yimiday ballantii alla oo fushay sida allah subxaana wa tacaala uu yidhi kan waxaa ka muuqata een, allah subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii oo fulay oo ay ugu horayso ilaahay inuu gacanta mujaahidiinta uu ku xasuuqay ilaahay si xun iyo saxriir ay u dhinteen waxaa ka muuqda in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga gargaaray noo suurto gashay inaan ka qayb qaadanno multaqa islaamiya ama multaqa cilmiyeed lagu ka koobnaay muxaadaraad iyo kelimaad culimo kala duwan ay soo jeediyeen iyo aflaamtii ugu dambaysay oo jihaadiga ahayd aad baan u soo dhowaynaynaa wax ay qalbigeenna ku farxo oo muslimiintu ay aad u soo dhowaynayaan ayaa meesha ka dhacay bulshada ku dhaqan wilaayada ayaa u mahadceliyey allah kadibna u mahadceliyey geesiyaasha mujaahidiinta u halgamaya kor noqoshada raayada tawxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe wila saamiga eegadu ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan casaam carafaad munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasmay islamarkaana ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee hoostaga degmada garbahare ee gobolka gedo ayay haweenka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan kaas oo ah ari gaar ayaa laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah uguna talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka naqiib ibraahiim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka mahadceliyey haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo kaalintii kaga jiraan jihaadka bariga afrika gabdhaha maanta meeshaan waxay keeneen oy odayaasha dhaqanka ku soo wareejiyeen ari bay keeneen laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah ay gabdhihii soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen buskud fara badan oo jawaano ku jiray soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen gabdhihii timir ay ugu talagaleen maaragtay mujaahidiinta sooman ay ugu talagaleen bay soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen gabdhihii caag galle oo maaragtay caagtii maaragtay rag ribaadka ku jiro oo maaragtay ay ku biyo qaadan lahaayeen saddex lowdii iyo buraashadihii wixii oo maaragtay si qurux badan loo soo saabiyo maanta iyagoo fara badan indhaha naga hayo hantida maanta aad meeshaan keenteen oo farada badan oo maaragtay aad soo wareejiseen odayaasha dhaqanka aad ku soo wareejiseen waa idinka guddoonnay waana ku mahadsantihiin annaguna waxaa goobta fadhiyoon ku wareejinaynaa walaayadii gobolka yaan ku wareejinaynaa oo maaragtay sheekh luqmaan abu anas uu maaragtay wakiil looga yahay yaan ku wareejinaynaa waxaan ka codsanaynana waxaa weeye in maaragtay la gaarsiiyo ragga sufuufta ku jiro sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona ballanqaaday inuu gaarsiinayo hadiyadaha halkii loogu talagalay runtii waxaa la dhihi karaa hadaayaadkan waxay ku soo aadeen wakhti looga baahi badnaa in wax lala baxo waxay ku soo aaday wakhti runtii xusid gaar ah in la xuso mudan oo cadow ilaahi subxaanahu wa tacaala uu jabayo maalin kasto mujaahidiintana dhul badin ay la wareegayaan runtii waxaa isdultaag mudan gabdhaha muslimaadka ah meel kastay joogaan ama kuwaan hadda maantana hor fadhiya intaba in ay qaadanayaan kaalintii ku saabsaneed in ay jihaadka qaybtooda ka qaataan wayna muuqataa kaalintiinnii waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacala ha idiin barakeeyo marka koowaad hadayaadkaas aad waxaa weeyaan ugu deeqdeen ragga mujaahidiinta ah oo odayaashiinnii nuqba aad ku wareejiseen annagana nuqbada ay nagu wareejiyeen waa idinkala gadoonnay waxaan gaarsiin doonnaa meeshaad ugu taragasheen oo ah furunta dagaalka cadowna lagula hardamayo xisaabtan ay ka socoto inaan geyno insha allahu tacaala taas waa ballanqaad annaga idinka ballanqaadin insha allahu tacaala ugu dambayntii qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka tulo barwaaqo ayaa faahfaahin ka bixiyey hadiyadaha ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka ku jira waxaan ku wareejinaynaa naqyibka noqobada gedo naqyib ibraahim maxamed cigaal hadiyada waxay iskugu jirtaa xoolo nool iyo maarata agab kala gedisan waxaan ku wareejinaynaa laba boqol afartan iyo shan neef oo adhi ah buskudka gabdhaha ay sameeyaan caagta biyaha lagu qaboojiyo iyo agab kale oo gedisan timir iyo maaratayo go-yaalka dhexanta laga hoogado cargihii intaas ayaa mujaahidiinta ayaan ugu talagalnay waxaan leenahay walaalahan mujaahidiinta ayaa ugu talagalnay hadiyadan ayaga ayaana ku garab taaganay insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheena waxaan nahay walaalihiina oo garbihiina taagan cadowgiina insha allah wax anaga awoodnay kagama hakranayno intaas kadib waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka oo maalin walbay u taagan jihaadka oo walaalahood garabkooda u taagan arrintan waa arrin maxaa la dhihi jiray ilaah lagu raaligelinaayo waa arrin maxaa la dhihi jiray ajar iyo laab aan laga helaayo waxaan rabnaa arrintaas in aan hore oon u wadno meel kastay joogaan gabdhaha wilaayadka kastoy joogaan waxaan leenahay guutada towxiidka insha allahu tacaala way soconaysaa kuwa maxaa la dhihi jiray cadowyada ahaa oo cadowga islaamka ahna insha allahu tacaala way jabayaan alkaafiratu tasiir walkilaabu tumbac waan leenahay haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa si istaba jooga hadiyado kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ribaata ee kaga jira furimaha hore ee wilaayaadka jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam munaasabad gebagaba u ahayd fadradii koowaad ee waxbarashada macadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilasaamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad gebagaba u ahayd fatradii koowaad ee macadka albasiir ah ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab golaha dhaqanka wilaayada bakool waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn maamulaha machadka ayaa warbixin kooban oo ku saabsan machadka halkaasi kasoo jeediyey macadkaan siduu nareyhan sheegnay may baa la furay ha sanadkii kun afar boqol afartan shantii gebagabadiis bili tomiyi labaad dilxija oo afar maraas hamin isniin ah iyo la furay oo waafaqsan bilo lixaadna ah labada kun labaataniyo afartan xilligaas kaasaa la furay waan mayla ku furay deegaankan hadduuna roogna eelansaar le rabo mayna furay macadkaan kan ah maktabka dacwada lixarakat shabaab almujaahidiin yaa furta guud ahaan mujaahidiinta fureen macadka ardayta oo laka furi cadad shomay bahaayay boqol labaatan iyo lix arday yaa laka furi ilaahay subxaana wa tacaala yaa ka mahadsan macadka may hadhamaysadaahin hal fatra oo shan bilood ah shantaas bilood waxaa dhibaato ahaa biyaraadaan isla kulmi ma la dhagaaw mawaadii siiliin ku talagali yaha ka gebagabaaben intaasi kadib ardayda macadka albasiir ah ayaa bandhig cilmiyeed kooban halkaasi ka sameeyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا لذلك فإن حركة الشباب المجاهدين جعلت تعليم أبناء الأمة الإسلامية أحد أركان عملها فنقول لكم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا ونخص الشكر لولاية بكول الإسلامية وفي مقدمتهم أميرنا الحبيب أبو عبد الرحمن كما نعزي أمتنا في استشهاد أمير ومرب ومفكر ومن رموز الدعوة والجهاد هو الشيخ محمد مرة والي الولايات الإسلامية رحمه الله رحمة واسعة ومن آثار أفكاره وجهوده المباركة هذا المعهد معهد البصيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتابك جرومي ماشي كوالة لقوة كوالة لتقوى من إنشاك
الكلام الإعراب الأفعال مرفوعات الأسماء منصوبات الأسماء مخفوضات الأسماء ugu dambeyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey malaq xasan macalin liibaan oo ka mid ah nuqabada wilaayada bokool maxaa dacalle kadib culimmada hana booqatay martadinin amaylana jasaakum allaahu khayr farxad yaallo runtii macdu basiira cantamay ku muuqatay farcaga koowaad oo farow awal ah ini walaayada bokool laka furi gaar ahaan eelansaar laka furi idi haniin gorotay ha ka fikirtii laku bilaabo macallimiinta shaqadii oo la haytaat ardaytun hasaartii ilaa culmadii maxayd arday ka sheega lahayti ilaa walaayadu guud ahaan amiirkeena antikosaytumta ka sheegatmaylana jasaakum allaahu khayr ankamahadnagaan inti hadadaaleen bacdallaahi kadib waana ka faraxsagna ardayda machadka albasiira ayaa soo dhammaystay fatradii koowaad oo culuum kala duwan ay ku soo qaateen waxayna haatan u gudbeen fatradii labaad ee waxbarashada machadka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maxmed guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka wanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynu suurtageliyey waanagu mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood ku mahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak وجهادكم مبارك